إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته لبا تنبيه لبدا تنبيه waxa ay yihiin تنبيهa koobaad waxa uu ku saabsan yahay masjidka iyo nadaafadiisa inaan ku dadaalo تنبيهa labaad waxa uu ku saabsan yahay maadaamuu beyt ilaahay yahay masaajidku in la xurmeeyo weeye تنبيهa labaad waxa uu ku saabsan yahay ardayda qaarkood ama bacdu الطalaba waxaad arkaysaa iyadoo darsigu socdo ay sheekeynayaan xadiidka xadiidka rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo qur'aanka marka la dhiganaayo qofku waa inuu ku dhaqmo waidaa quri'a alqur'aanu faاstamicuu lahu wa ansituu waana sidii lagu yaqaanay dalabatulcilmigii kheyrka badnaa cilmiga markuu qofku dhegeysanayo inuu ku dadaalo insaadka iyo waxa weeyaan inuu ka dhugto uu ka bogto alxadiid araabic waxa uu yidhi jaamica kitaabka ururiyey ciwaan waxa uu uga dhigay xadiidka afraad tacliimu sibyaani alqur'aan in la baro awlaadda in qur'aanka la baro can cabdullaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cabaas tuwufiya rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed waxa uu dhintay wa ana ibnu cashri siniin anigoo toban jir ah waqad qara'tu lmuxkama muxkamkana markaa waan akhriyey oo waan bartay oo waan aqaanay qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi qultu liabi bishrin shucbat bn lxajaaj axadu ruwaati alxadiid waxa uu yidhi waxaan ku idhi abi bishir malmuxkamu muxkamku waa maxay qaala wuxuu yihi almufasalu mufasalka weeye waxa uu leeyahy cabdullahi bn cabaas waxa uu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam anigoo toban jir ah maalinta uu nebigu dhintay ee aan toban jirka ahaana waxaan aqaanay oo aan dhameeyey qur-aanka intiisa mufasalka la yidhaahdo mufasalka almuxkam almufasal waa calaa wisaani mucadam waxaanay culimadu idhahen waa suwarka qur-aanka ugu dambeeya laga bilaabo suurat اlxujuraat ilaa iyo dhammaadka qur-aanka mufasalku waa waa min suurati اlxujuraat ilaa iyo suurat اnnaas intaas ayaa la yidhaahaa almufasal waxaana mufasal loogu bixiyey bay culimadu idhaahdeen likahrati اlfasli fiiha bayna الsuwar bacdiha can bacdin suwar farabadnaanta suwarkaasi ay suwarka intaasi ay ka kooban tahay ay fara badan yihiin ayaa loogu bixiyey bay yidhaahdeen barhkeedna weliba ay gaagaaban yihiin ayaa loogu bixiyey bay yidhahdeen waa suwar waa suwar fara badan kala saarsaaran waxa weeyaan qaarkoodna qaarkoodba qaarka kale laga saaray oo tiro ahaan badan qaarkoodna gaagaaban baa la dhihi saasaa mufasal loogu bixiyey muxkam maxaa loogu bixiyey bay culimadu yidhahdeen muxkam waxaa loogu bixiyey ahlulcilmigu waxay yidhahdeen waxba lagama naskhin lam yaqac fiiha naskhun sidaas ayay ahlulcilmiga qaarkood yidhaaheen bacdu ahlilcilmina waxay dhahen maya wax la nasakhay waa dhex dhici karaan laakiin waa yar yahay ahayaadka suwarkaa ku jira ee mansuukha ahi waay ay aada ayay u yaryihiin bay dhahen ayib xadiidkan waxaa wariyey albukhaari fii saxiixih walimaamu axmeda fii musnadih waطabaraaniyu fii mucjamihi اlkabiir xadiidkan waxaa wariyey imaamu albukhaari saxiixuu ku wariyey imaamu axmedna musnadkiisa ayuu ku wariyey tabaraanina wuxuu ku wariyey mucjamu lkabiir kitaabka la yidhaahdo xadiidkan waxa uu ku tusinayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam sidaa iyo saxaabada ama dadkii saalixiinta wakhtigaan noolaa ugu dadaalayeen awlaadooda inay qur-aanka baraan tilaawatan wa xifdan akhris ahaan iyo xifdi ahaanba aadna nebigu masaladaa dadka waa ugu boriyo wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxay idinku khayr badan buu nebigu alayhi salaatu wasalaam xadiidu cuhmaan bni cafaan radia allahu tacaala canhu fi saxiixi albukhaari khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa idinku khayr badan kiina qur-aanka barta akhriskiisa barta macnihiisa ku dhaqma wa fii nafsi lwaqti dadka bara ee gaadhsiiya aada iyo aad ayay ugu dadaali jireen dadkii saalixiinta ahaa inay carruurtooda baraan kitaabka ilaahi caza wajalla inta ay yaryar yihiin waxaanay ka dhiga waxaanay ka dhigi jireen arrintaas culumta ilmaha ugu horeyn la baro qur-aanka in la baro ilmaha oo aan cilmi kale laga horreysiinin ihtimaam aad iyo aad u badan bay siin jireen iyagoo og barakada uu qur-aanku leeyahay ee u leeyahay ilmaha iyo caqligiisa uu u leeyahay isaga iyo xasiiladiisa iyo iyo fahamkiisa siday ugula dadaalayeen markay kula dadaalaan kadib inay baraan tawxiidka iyo iimaanka saynu soo marnay ayay waxay barayeen maxay qur-aanka ayay berayeen waxaanay ahaayeen kuwo u diiday inay culuum kale ku mashquulaan waxay doonto ahaato inta aanay qur-aanka sugin zayd ibnu thaabit waxa uu yidhi qadima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa ana ibnu ixda cashara sana nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa madiine wuxuu soo galay anoo koob iyo toban jira wa utiya bi ilaa rasuulillaah markaasaa rasuulka la ii keenay fa qaaluu waxay yidhaaheen markii nebiga ii keeneen ghulaamun min alkhasraj qad qara'a sita cashara suura waa qulaam khasraj ka mid ah ansaar waxay u qaybsantaa aws iyo khasraj soo ma waa qulaam khasraj qabiilka laydhaah ka mid ah oo ansaar ka mid ah waxaanu akhriyey oo u garanayaa lix iyo toban suuradood oo qur-aanka ka mid ah cikrima waxa uu yidhi cabdillaahi bnu cabaas waxa uu ahaa kaana bnu cabaas radia allahu canhu yajcalu lkibla fii rijli calaa tacliimi alqur'aani wasunna cabdillahi bnu cabaas abu nucaym iyo khatiib albaqdaadi aa wariyey waxa uu igu xuri jiray buu ihi yani waxa weeyaan dabar weyn ayuu igu xuri jiray oo waa ii dabri jiray oo lugta iga xidhi jiray anoo yar waxaanu igula dadaalayay marka uu lugta iga xidhayo inuu qur'aanka iyo sunnada u ibaro cuqbata bnu caamir cuqbata bnu naafic wuxuu yidhi annahu awsaa waladahu markii ay geeridu isugu timi cuqba ibnu naafic carruurtiisi buu dardaarmay bal hadda dhegeysta waxa uu yidhi waxa u ihi yaa bunaya carruurtaydiyo innii anhaakum waxa aan idiin diidayaa can halaasin saddex faاxtafiduu bihaa ee xifdiya dabadeedna waxa uu saddexdii shay ee uu u dardaarmay uu ku daray walaa taktubuu shicran tashqaluu bihi quluubakum can اlqur'aan ha qorina oo ha ku mashquulina gabay gabaygaas oo aad kaga mashquushaan qur'aanka ah quluubtiinu ay kaga mashquusho gabay iyo geeraar iyo magarad gabayga uu leeyahay ku mashquulina waa gabaygii banaanaa haddama aragta iska daa in wax kale lagu mashquulo markaa de heese iyo magaranaysa waxyaabo kale in lagu mashquulo waa kasii daran tahay ibnu abi xaatim waxaa dhalay caalim caalim culamadii sunnada ka mid ah oo la yidhaha abu xaatim araazi oo aynu dowraadkeennii hore ku soo qaadannay caqiido aada u qiimo badan oo sunnada waafaqsan oo laga qoray oo uu maaragtay isagii abu zurca caqiidatu abi xaatim wa abi zurcat araasiyeyn soo garan maysaan ibnu abi xaatim inankaas abu xaatim ayaa dhalay waxa la dhaha cabdiraxmaan ibnu abi xaatim waxa uu yidhi caalim culimadii sunnada ka miduu isna noqday kutub jaliila ayuu aabbihii ka reebay iyo culimadii uu soo gaadhay waxa uu yidhi lam yadacnii abi aabbahay fara igama ima daynin atlubu alxadiisa aabbahay imuu daynin si aan xadiiska u dalbo oo aan sunnadii rasuulka sala allahu alayh wasalam u raadsado xataa qara'tu alqur'aana cala alfadl bni shaadaan ilaa qur'aanka aan bartay oo aan ka qaatay oo ku uu ii dhigay oo aan ku dhammeeyey sheekha leedhaha alfadl bnu shaadaan waxay ahaayeen salafku raximahullah taasi waxay geyeysiisay inay awlaaddooda qur-aanka xifdiyaan iyagoo yaryar waxa uu leeyahy iyaas ibnu mucaawiya waxaan filaya inuu yahy iyaas ibnu mucaawiya ibnu qura wuxuu leeyahay qaraat qara'at yacni xabsata binti siriin raximaha allah alqur'aan xabsata binti siriin qur-aanka waxay akhriday oo dhammaysay wahiya bintu hinta casharata sana iyada oo labiyo toban jir ah ayay kitaabka ilaahay khatintay oo xifdiday waa xabsata bintu siriin innaga labiyo toban jirkeenu wuxuu qabtay idinkaa sheegi ayib sufyaan ibnu cuyayna waxa uu leeyahay qara'tu alqur'aana wa ana ibnu arbaci siniin wa katabtu alxadiida wa ana ibnu sabci siniin qur-aanka waxaan khatimoo dhammeeyey anoo afar jira xadiiskana waxaan dhameeyey waxaan bilaabay qoridiisa iyo diraasadiisa anoo toddoba jira buu leeyahy imaamu shaafici wuxuu leeyahy xafidtu alqur'aan wa ana ibnu sabci siniin wa xafidtu lmuwaطa qur-aanka waxaan dhameeyey buu leeyahy wa xafidtu lmuwaطa wa ana ibnu ashri cashrin qur-aanka waxaan xifdiyey anoo toddoba sano jira buu leeyahay imaam shaafici muwaطa'u imaamu maalik oo axaadiistii rasuulka sala allahu alيh wasalam imaamu maalik uu ku ururiyeyna isna waxaan xifdiyey ma aha waan bartay waan xifdiyey wa ana ibnu cashirin anoo toban jir ah wakiic ibnu jaraax waxa uu yidhi kaana liibraahim alxarbi raximah llah ibnun caalimka ibraahim alxarbi la yidhaah oo culimadii xadiiska ka mid ah raggii qariib lqur'aanka iyo qariibulxadiiska aadka loogu bartay ah waxa inan inan inamadiisa inan buu lahaa buu leeyay wa kaana lahu ixdaa cashara sana koob iyo toban jir buu ahaa qad xafida alqur'aana walaqanahu min alfiqhi shay-an kaiira qur-aankana waa xifdiyey wax badan oo fiqiga ka midana waa un waxa weeyaan hayey buu leeyahay ayib ihtimaamka selafku waxay waxay taasi keentay oo kale inay selafku awlaaddooda kula dadaalaan in ay markay qur-aanka xifdiyaan ay waxa weeyaan inay cafwan ihtimaamka selafka ay qur-aanka awlaadooda xifdisiinayaan ay ihtimaamayaan darteed ayay waxay ahaayeen kuwo awlaadooda u diiday inay cilmi kala bartaan ilaa iyo ilmahaasi uu qur-aanka barto bal hadda dhegeyso abulcayna maxamed ibnu qaasim wuxuu leeyahay ataytu cabdullahi bnu daawuud alkhuraybi cabdullahi bnu daawuud alkhuraybi waan u imi waa axadu culamaai alxadiid faqaala wuxuu igu yidhi markaan u imi maa jaa bika maxaad doonaysa faqultu waxaan idhi alxadiida xadiiska rasuulka sala allahu aleyh wasalam ee dadku kaa qaadanayaan ee aad dadka u sheegayso ayaan doonayaa inaad ii sheegto oo aan maaratay aan kaa xifdiyo qaala wuxuu idhi idhab fataxafad alqur'aan orodoo qur-aanka soo xifdi qultu qad xafidtu alqur'aan qur-aankii waan xifdiyey baan ku yidhi buu ihi qaala wuxuu igu ihi iqra' akhri watlu calayhim naba nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illaah halkaa ka bilow baa layidhi muxuu ku samaynayaa wuu eesh wuu jarribayaa wuxuu hubinayaa inay run tahay inuu qur-aanka garanayo in kale qaala faqara'tu alcashra xataa anfadtuhu dabeedna wuxa uu yidhi waan akhriyey yani waxa weeyaan wixii uu iga dalbaday waan akhriyey markaasuu ii xadiisay buu leeyay markaas ayuu ii xadiisay alwaliid ibnu muslim wuxuu leeyahay qaala kuna idaa jaalasna alawsaaciya raximah llah fara'aa fiina xadathan markaanu majliska awsaaci nimaadna cabdiraxmaan alawsaaci markaanu majlis cabdiraxmaan bni camr alawsaaci markaanu majliska caalim ka nimaadno culimadii xadiiska waaweyneyd buu ka mid ahaa ee sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam raggii ka fedha buuxsadee lagu bartay ee ma garanaysa meelo badan looga soo rexlays waxau yihi markaanu majliskiisa nimaadno ee uu arkay ilman yar oo majliska fadhiya wuxuu odhan jiray yaa ghulaam qara'ta alqur'aan qur-aanka maad soo dhigatay fa in qaala nacam hadduu haa yidhaaha qaala wuxuu odhan jiray iqra' yuusiikum allahu fii awlaadikum suurat nisa buu weydiin jiray wain qaala hadduu dhaha laa maya qaala wuxuu odhan jiray idhab tacallam ilqur'aan qabla an tatluba alcilm orod qur-aanka baro intaanad cilmi kala dalbin wahaa kada waxaa mujaraba ikhwaani ayضa xabs bnu khiyaas waxa u leeyahy ataytu lacmash faqultu lahu xadidnii qaala ataxfad alqur'aan acmash baan umi sulaymaan ibnu mihraan alacmash axadu aimati الsuna wa axadu aimati اlxadiid faqaala wuxuu yihi faqultu waxaan ku yihi xadidnii hayga ku bilaabo inuu qur-aanka barto mise xadiiska qaala wuxu uhi laa may xadiiska ku bilaabi bilqur'aani qur-aanka ku bilow qultu waxaan ihi ucallimuhu kullah dhammaantii miyaan baraa xadiiska dhammaa qur-aanka dhammaantii miyaan baraa mise markuu barhkii barto ayaan xadiiskana baraa qaala wuxuu ihi ilaa an yacsur fatucallimahu minhu uma qaala lii ida qara'a awala ma qaala lii wuxuu igu yihi idaa qara'a awala tacawad alqiraa'ata uma lazimahaa ilmahaaga awalan qur-aanka bar ma dhammaantii baan wada bara haa dhammaantii wada bar ilaa inuu ku adkaado mooyaane qur-aanku hadduu qur-aanku ku adkaado markaa waxa aad samaysaa barhkii bar inta kalena in yaryaru bar salafku raximahumullah waxaa ka mid ahaa hadyigooda iyo waddadooda awlaaddooda markay qur-aanka barayaan waxay u bari jireen qur-aanka in yarin yar ya waxa u ihi abu cabdiraxmaan asulami kaana aladiina yaqra'uunana cuثmaan bnu cafaan cabdullahi bnu mascuud wabay bnu kacab macalimiintaydii qur-aankana baray buu leeyahay cuثmaan iyo cabdulaahi iyo ubay bnu kacab saxaabadii rasulka sal اlه alيه wasalam kaanuu anahum kanuu yastaqri'uuna min الnabiy sal اllah alيه waslam nebigay qur-aan ka soo qaadan jireen fakanuu ida tacallamuu cashra aayaatin lam yakhlifuuha xataa yacmaluu bima fiiha min alcamal fatacalamna alqur'aana walcamala jamiican macalimiinta yadaasi qur-aanka markay nebiga toban aayadood ka soo qaataan tobanka aayadood way fahmi jireen way ku dhaqmi jireen waxa weeyaan kadibna markaasay camalkii iyo cilmigeedii isku dari jireen sidaasaana anagu ku barannay buu leeyahay qur-aankii iyo ku camalfalkiisii oo wada socda wainahu yariu lqur'aana bacdana ba waxaa naga dambayn doona qawmun layashrabuuhu shurba almaa'i qolo qur-aanka cabi doonta wainahu sayariu bacdana qawmun layashrabuuhu sharba almaa'i qolo cabi doonta sida biyaha loo cabo laa yujaawisu taraaqiyahum aanu halkan u dhaafaynin bal laa yujaawisu haahuna aanu halkan u dhaafaynin oo aan qur-aanka macnihiisii iyo camalkiisii aan ku dadaali doonin buu ka tilmaamay bal selafka qaarkood waxay ahaayeen shan shan aayadood bay u qaadan jireen qur-aanka waxa u yihi yunas ibn abi raja kaana abu muusa abu muusa alashcari wuxu aha radi allahu canhu yucallimuna khamsa aayaat khamsa aayaat shan shan aayadood buu qur-aanka noo beri jiray shanta aayadood qofkii waxaa la wada barayaa cilmigii ku yaalay iyo camalkiisii iyo waxaa la wada barayaa qofkii maxaan idhahaye lafdigii ayaa la wada baraya abu caaliya wuxuu yihi tacallamu lqur'aana qur-aanka barta khamsa aayaatin shan shan aayadood barta fainahu axfadu lakum idin iyada ayaa idin xifdi fiican iyadaa idin fiicanoo xagga xifdiga iyo haynta iyo tamakunka iyo ku dhaqankiisa fahankiisa iyadaa u fiican buu leeyay salafka qaarkood waxaa laga sheegay maalin kasta inay hal aayadoo qur-aana baran jireen baa laga sheegay walihaada nimankaasi waxay noqdeen qur-aanka siday ugu dadaalayeen camalkiisi iyo cilmigiisi tilaawadiisi iyo camalkiisi iyo macnihiisiba mar bay wada barteen laakiin maanta waxaad arkaysaa qof qur-aankii sida oo xaaladiisu maaragtay ay iska barakaysan tahay sababta selafku ay ugu dadaalayeen inuu qofku qur-aanka waxba aanu ka horreysiinin sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan qur-aanka inuu xifdigiisu qofka u sugnaado camalfalkiisuna u fududaado fahamkiisa iyona uu uu ka maaragtay ka feero buuxsado waata kale waxaa la jarribay ilmaha qur-aan la xifdisiiyo ama la baro inuu ka faham fiican yahay ka midho wanaagsan yahay cilmiga kale xataa uu kaga wanaagsan yahay qofka aan qur-aan xifdsanayn arday baanu wada ahayn konton arday lixdan arday toddobaatan arday ardaydaa aanu kalaasyada isugu imanaynay ama ha noqoto dugsi hoose ama ma noqoto mid dhexe ama markaanu dugsigi ama thanawiyaadka ku jirnay waxaa ardaydaa ugu faham badnaa xisaab hadday noqoto juqraafi hadday noqoto mawaad kaleo maaragtay hadday noqoto synis hadday noqoto waxaa ugu faham fiicnaa ardaydii qur-aan ka baratay hada waa shay mujarab ah wain araadta tujaribu jaribu waayo kitaabka ilaahay inuu maskaxdaada galo oo qalbigaaga dego oo aad xifdido waxaa laga dheefaa barako badan si awgeed ba ilahay qur-aanka wuxuu ku yihi walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir ilahay wuxuu yihi kitaabun anzalnaahu maxaa ka dambeeya mubaarakun waa mid barakaysan qofka xifdiya ee ku dadaala ee awlaaddiisa kula dadaala ilaahay cumrigooda iyo caqligooda iyo fahamkooda iyo xataa jasadkooda ayay barakada qur-aanku ka muuqanaysa wandur ahla alqur'aan eeg dadka ahlu qur-aankaa iyo qaabkay u eeg yihiin nuurka ka baxaya daawo oo u fiirso mucalimiinta qur-aanka dhiga ee sunnada haysta u fiirso ilaahay caza wajalla siduu u xifdiyey wallaahi inii acrifu bacda alikhwa zumaladeeda rag ka mida oo qur-aanka dhigaan garanaya wallaahi wa ina nuura alqur'aani la yadharu min jasadihim qabla qalbihim nuurkii qur-aanku wuxuu ka muuqdaa jirhkooda iyo muuqoodu ka muuqdaa intaan gudahooda laysla gaadhin marka kitaabka ilaahay waa barako waa shay cadiim ah waa in isaga lagula dadaalo awlaadda maanta waxayna haysta inay nagu soo duuleen waxa weeyaan fikirkiina lagaga duulay oo awlaaddeena aynu kula dadaalayno ingiriisi iyo juquraafi iyo waxa weeyaan saynis iyo accounting iyo business iyo management iyo waxaanaynu garanaynin qurun iyo kashambiir ma aragta oo dadkii ay u haystaan in diintiisii qofka la baro inay dibdhac tahay waana duulimaadna lagu sameeyey waxaad laakiin ogaataa cidduu ilaahay khayr la doono nebigu wuxuu uhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu eesh yufaqihu fi ddiin asheekh ibnu baas wuxuu yihi wa ina min calaamati man lam yurid illaahu bihi khayra an laa yufaqihahu fi diini waxaa ka mid a calaamadda qofka ilaahay shar uu la doono inuu ilaahay diinta ka dheereeyo oo aan diinta la fahansiinin alxadiid alkhamis tacliimu sibyaani alcilma in awlaaddii la baro cilmiga can ibni cabaasin radia allahu canhu cabdullahi bni cabaas waxa uu noqday maxay xabru hadihi lumma caalimkii ummadan bay ahlulcilmi uu ku tilmaameen caalimu hadihi lumma ayay ku tilmaameen rag inuu isagu ugu aqoon badnaa kitaabka ilaahay baa culimmadu sheegeen ducadii nebiga ku dhacday iyo dadaalkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo waxa weeyaan ehelkiisu ay kula dadaaleen can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal ina nabiya sala allahu alay waslm nebigu dakhala alkhalaa nebigu suuliguu galay fawadactu lahu waxaan u dhigay waduu'an weyse ayaan u dhigay biyo uu ku weysaysto qaala wuxuu uhi man wadaca haadaa yaa weysadan dhigay faukhbira waa loo sheegay faqaala nebigu wuxu uhi allaahuma ya allahu ilaahayow faqihu fahansii fi diini diinta ilaahw fahansii wacallimhu ilaahayow bar atta'wiila qur'aanka tafsiirkiisa ilaahayow bar iyo waxa weeyaan iyo macnihiisa ilaahayow u furo bar hada alxadiid aynu aragno ducada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u duceeyey saxaabiga lahaa cabdullahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu cabdullahi bni cabaas radia allahu tacaala canhu waa duco cadiim ah oo cabdullahi bni cabaas uu helay waxaanu ku helay oo waxa weeyaan khidmadu iyo shaqada uu u shaqeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ixtiraamku nebiga ixtiraamayey iyo sida uu jeclaa nebiga calayhi salaatu wasalaam raalli ahaanshihiisa inuu gaadho oo uu helo xadiiskan waxaa wariyey bukhaari fii saxiixihi waxaa kaloo wariyey imaamu axmed fii musnadihi waxaa kaloo wariyey ibnu xibaan fii saxiixihi ziyaadada wacalimhu taawiilna waxa weeyaan waa ziyaado cinda ibni xibaan ziyaadada wacalimhu taawiil bukhaari kuma taalo lakin waxay ku taallaa saxiix ibnu xibaan baa wariyey waxaa wariyey ibnu xibaan baa wariyey fii saxiixihi saxiixiisa ayuu ku wariyey rawaahu rawaahu lbukhaari wa axmed wa ibnu xibaan wa ziyaadatu lahu ziyaadaduna ziyaadadana waxa weeye ibnu xibaan iyo xaakim ayaa wariyey ziyaadada iyo axmed laftiisa inay ku jirtaan filaya xadiiskaasi wuxuu ku tusinaya ihtimaamu nabiy sala allahu aleyh wasalam nebigu siduu ihtimaamka u siinayey inuu caruurta wax baro uu cilmiga baro iyo ducada uu ducaynay nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan buu nebigu u duceeyey cabdullahi bni cabaas ducooyin kala duduwan nebigu waxaa ka sugan inuu yihi allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu taawiil waxaa kaloo ka sugan siduu ibnu maaja wariyey inuu nebigu yihi allahuma callimhu alxikma ilaahu xikmadda bar iyo wa ta'wiila alkitaab kitaabka tafsiirkiisa ilaahay oo bar iyo macnihiisa iyo xikmaddii oo sunnadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ah ilaahay ow bar waxa uu yihi cabdullahi bni cabaas damani nabiyu sala allahu aleyh wasalam ilaa sadri nebigu laabtu igeliyo igu qabtay faqaala markaasu wuxu uhi allaahuma callimhu alxikma ilaa waxaad bartaa xikmada a xikmada bar waa sunnada nebiga aleyhi salaatu wasalaam waxa weeyaan alxikma fi fi fi nashri اlcilm waxa weeyaan alxikma fi اdacwa ilى اllah caza wajal xikma dhammaanteed ilahay oo bar khayr adduunyo waman yu'ta alxikmata eesh faqad uutiya eesh khayra kahiira khayrkaas oo dhan buu nebigu ilahay ugu bariyey inuu cabdullahi bni cabaas uu ilaa uu baro waxa cabdillahi bni xaakim uu wariyey inuu cabdillahi bni cabaas yidhi dacaa dacaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam an yaziidanii allahu fahman wacilman nebigu ilaahay buu ii baryey in ilaahay faham iyo cilmi ii ziyaadiyo ayuu ayuu nebiga nebigu ii baryey buuri waxa uu rasuulku sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu ay kula dadaali jireen awlaadda in cilmiga la baro oo kitaabada iyo edabtana la baro kitaabada iyo edabta in la baro walihaadaa waxaa soo aroortay sida imaamu axmed iyo xaakim iyo bayhaqi ay wariyeen nimankii min xadiis cabdullahi bni cabaas markii usaara beder beder nimankii gaalada hee lasoo qafaashay markii madiine la geeyey rasuulku sala allahu aleyh wasalam dad badan oo kamid a waxaa laga qaaday madax furasho soo maha kuwii madax furashadii bixin kari waayey ee waxa weeyaan iyagu isfuran kari waayey waayo muslimiintu maal bay u baahnaayeen xoolahoodii gaalaa ka dhacday muhaajiriin xoolahoodii waa la dhacay deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam xoolihii si muslimiintu xoola u helaan ayuu nebigu gaaladii uu soo qafaashay nin walba yidhi waanu isfurtaa oo xoola isku furta ayib rasuulka marka dadkii la dadkii la qafaashay qaar ka mida ayaa waxa ay waayeen xoolaha isku furtaan oo fuqaray ahaayeen nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaa isku furanaysaan ma garanaysaan jacala fidaa'ahum an yucallimuu awlaada alansaari alkitaaba waxau ku yidhi ansaar awlaaddeeda waxaa bartaan kitaabada iyo qoraalka bara kitaabada iyo qoraalka bara sidaas ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam ku yihi sidii baanay sameeyeen ayib khabarka isagoo mursala iyo isagoo mawsuulaba waa la wariyey culimaduna waxay dhaheen asal buu leeyahay waxaana laga qaadanayaa arrintaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu siiye uu sameeyey ee ah in ansaar ay baraan nimankaasi kitaabada awlaaddeedii awlaaddoodii waxaa laga qaadanaya shidat waiya shidat alcinaayati bitacliim nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ugu dadaalayay inuu ummadda islaamka wax bartaan iyo jawaasu tacliimi alkaafiri lilmuslim inuu qofka gaalka ay qof muslima wax bari karo bishardi waxa uu barayaa inaanu noqonin wax diintiisa eesh ku tacalluqa waa inaanu diin noqon waa inaanu caqiido noqonin maxaa iminka yani dhibkayna helay ka mid a yani ninka gaalka waa laga baran karaa waad ka baran kartaa handeso handesadu waxa weeyaan dhismaha iyo injineernimada iyo guryaha sida loo dhiso iyo dibiga iyo caafimaadka iyo ziraacada iyo dagaal iyo wixii ku saabsan waxyaabaha noocaasa waa laga baran karaa amaa wixii diin ku saabsan lagama baran karo dhibka walaalayaal dadkeenii muslimiinta ah hele waxaa ka mid ah buldaanta gaalada magan galay ee waxa weeyaan qabtay awlaaddoodii yaa gacanta ku dhigay gaalaa wax barta soo maa markaasaa diimin la baraya ilmi yara waxaa leeyahay xisad buu leeyahay ilmahani xisadda waxaa lagu bartaa waa xisatul adyaan waxaa la barayaa yahuudiyadii nasraaniyadii iyo islaamkii markaasaa layswada garab dhigaya ka dhigayaana waayo ma mid muslima marka waa ishkaal waa dhib waa arrin khatiiradeeda leh ilahina wuxuu quraan ku yhi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almuuminiina sabiila bal hadda u fiirsa selafku siday ugu dadaalaya awlaadda inay waxbaraan miskiin ibnu bakr wuxuu leeyahay mara rajulu bilacmash nin baa acmash soo maray wa huwa yuxadith isagoo xadiis jeedinaya sulaymaan ibnu sulaymaan alacmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash wa huwa yuxadith faqaala lahu ninkii wuxuu ku yihi tuxaditu haulaai sibyaan ma caruurtan waxaan ahayn oo aad wax u sheegtay miyaad weyd maxaad ciyaalkan wax uga sheegaysa faqaala wuxuu yihi haulaai sibyaan yaxfaduuna caleyka diinak kuwaa yaryar soo maartid kuwaasumaa diintaada ku xifdinaya ku yihi adigu waad iska laf weyn tahay waxaa ma haysid ya haulaai yaxfaduuna caleyka diinak waxau ku tilmaamayaa yani maanta waa waxbaan barayaa berrina culamadii ummadday noqonayaan saasuu ka tilmaamaya khatiib albaqdaadi baa ku wariyey sharafa asxaabi alxadiis rama hormusi baa ku wariyey muxadis faasilka ubaydlahi cabdullaahi bni cubayd bni cumeer wuxuu yihi kaana fi hada almakani khalfa alkacbati xalqa xalaqa kacbada annagoo joogna ayuu wuxuu yihi waxaanu kacbada meel ka dambaysa ayaanu xalaqad ku haysanay cilmiya famara camr bnu caas waxaana soo maray camr ibnu caas saxaabi saxaabada rasuulka ka mid a yatuuf isagoo tawaafaya falamaa qaطaa dawaafahu markuu dawaafkiisii dhameeyey ayuu jaa ila alxalaqa xalaqadii ayuu yimi faqaala wuxuu yihi maa lii araakum naxaytum haulaai alkhilmaan can majlisikum inamadaa caruurtaa yaryar maxaa uga fogeyseen bu ku yihi majliska cilmiga a uga saarteen qaaluu yani wuu la yaabany wuxuu ku yihi laa tafcalu ha samaynina awsicuu lahum u banneeya meelay fadhiistaan wadnuuhum soo dhoweeya wa afhimuuhum alxadiisa xadiiska fahamsiiya fainahum alyowma sigaaru qowmin maanta waa qolo dhallinyaradood wayuushaku an yakunuu kibaara qowmin berrina dad hoggaankood bay noqonayaan oo dadka waaweynkooda iyo salaadiintooda iyo waxgaradkoodii bay noqonayaan qad kunnaa siqaara qowmin qolaannu ugu yaryarayn uma asbaxnaa kibaara aakhariin dabeedna kuwo kalaanu hoggaankoodii noqonay marka waxbara oo ha fogeynina buu leeyahy hadda ma aragta waxbara oo ha fogeynina salafka xirsigooda awlaaddooda kula dadaalayeen cilmiga inay baraan waxaa ka mid ahaa suwarkiisa haddaan wax ka tilmaamo keenidda ay awlaaddooda keenayeen majaalista cilmigay keeni jireen iyagoo yaryar ayay waxay keeni jireen majaalis alcilm muhimadduna waxay ahayd inuu ilmuhu majaalistaas dee horta barakay leedahay majaalistaasi barakaday leedahay waa maxay ma min qowmin yجتamicuuna fi masjidi fi beyti min buyuut الlahi ytadaarasuuna kitaab اllahi fima baynahum ila eesh ilaa xafathm اlmalaa'ika washiyathm الraxma wadakarahum اllahu fi man cinda marka majaalis اlcilmi maxay leedahay baraka soo maha barakadaa majaalis ulcilmiga waxay awlaaddaasi ka faa'iidayaan inay islaamnimadii jeclaadaan hadyigii iyo diintii jeclaadaan waxa weeyaan ay barakadaa helaan oo ay laabtooda iyo qalbigooda iimaanku galo hadihi waaxida ta labaad ay faa'iidayaan waxa weeyaan inay bartaan cilmiga iyo sida loo dalba iyo adabtii cilmiga oo dadkii ka waaweynaa markay arkaan ay ku ta'asuraan ayib waxaa kaloo ay ay ka faa'iidayaan dee inay culimadaasi ay samtigoodii iyo hadyiga iyo diyaanadoodii ay bartaan abu caasim waxa uu leeyahay annabiil dahabtu bibni ila ibni jurayj inankaygiiban waxaan ula tegey waxaan u geeyey ibnu jurayj cabdullah cabd cabd cabdilcaziiz ibnu cabdimalik ibnu jurayj ama cabdilmalik ibnu cabdilcaziiz ibnu jurayj inankaygan waxaan u geeyey ibnu jurayj waa sheekh culimadii xadiis ka mid a wa huwa ibnun aqala min halaat siniin isagoo saddex sano ka yar yuxadiduhu bi hada alxadiis walqur'an waxaanan ku uhi qur'aanka iyo xadiiska u sheeg dee ilmo yaroo saddex sano ka yar laakiin lagu dadaalay oo aabba ragihii uu dhalay oo hooyo sunnada haysata ay dhashayba u dhalayba ahaydoo si fiican loo afbaray wuxuu arkaba qirdhabka o dhan ay xifdinaya fa qaala abu caasim wuxuu yihi laa ba'sa an yucallama asabiyu dhib mala in sabiga la baro alxadiida walqur'aan wahuwa wahuwa fi hada sini wanaxwi isaga oo da'dan ah in la baro wax dhibi kuma sugna de awlaadda qaar baa waxay leeyihiin dakaa cajiiba waana inoo iman doontaa awlaad iyo rag maaragtay culimmada ka mid ah qiso dhex martay waxa uu yidhi axmed ibn cabdiwahaab ibn najd alxawti lamaa raxala bi abi ilaa abi lmugiira cabdilqaduus ibn xajaaj alkhawlaani alximsi aabbahay baa wuu ii kaxeeyey safar baa ila galay waxaa uu ii geeyey sheekh culimadii xadiis ka mid oo la dhaha cabdilqaduus ibn xajaaj alkhawlaani wa kaana qad samica minhu abi wa akhii qabli waxaana arday sheekha u ahaa aabbahay iyo walaalkay falamaa ra'aanii markuu sheekhii arkay qaala liabii wuxuu ku yidhi man haada kaasi waayo qaala wuxuu ihi ibni aabbahay wuxu uhi waa inankaygii qaala wamaa turiidu bihi maxaad halkan kala soo doontay qaala wuxu uhi yasmacu minka waxaan u keenay inuu wax kaa maqlo qaala wuxuu ihi wayafham ooma wax buu fahmaya ilmaa intan leegi faqaala liabii aabbahay wuxuu igu yidhi wa kunnaa fi lmasjid masaajidkaanaanu ku dhiga uu sheekhu joogay aabbahay baa wuxuu igu yidhi qum istaag fasalli ragcatayni laba ragcadood halkaa ku tuko warfac sawtaka biاtakbiiri wاlistiftaaxi biاlqira'ati wاtasbiixi fi اrukuuci wاsujuudi wاtashahud salaad tuko laba ragcadooda waxaanad kor u qaadaa takbiirta iyo istiftaaxa iyo qiraa'ada aad rukuucda iyo sujuudda arin waxaad akhrinayso iyo tashahudka ataxiyaadkaba fafacaltu waan sameeyey buuhi faqaala li abulmugiira sheekhi wuxuu igu yidhi buu ihi axsanta waad wanaag samaysay yacni intaa waad hagaajisay faqaala li abi aabbahay wuxuu ku yidhi xadiثhu bal xadiisu sheeg faqultu waxaan ku idhi sheekh maya xadii aabbahay baa igu ihi sheekhan bal adigu u xadaysa u sheeg faqultu waxaan idhi buu idhi xadaanii abi aabbahay baa ii warramay iyo wa akhii walaalkay can abilmugiirata sheekh abilmugiira leedhaa iiga warrameen waa sheekha lafdiisa can ummi cabdila can ummi cabdillaahi ibnati khaalidin ibni macdaan buu isna wax ka wariyey can abihaaba iyaduna ka warisay qaala inuu aabbaheed yidhi khaalid ibnu micdaan ibnu macdaan min xaqi lwaalidi calaa waladi min xaqi lwaladi calaa waalidi waalid ilmuhu aabbihii wuxuu ku leeyahay an yuxsina adabahu inuu adabtiisa wanaajiyo iyo wa tacliimahu waxbaridiisa faidaa balaqa inatay cashara sana markuu labiyo toban sano gaarhsiiyo falaa xaqa lahu xaqii aabba uu ku lahaa waa dhammaaday waqad wajaba xaqu lwaalidi calaa waladi ilmihii baana xaqii fuulay fain huwa ardaahu hadduu aabbihii raalli geliyo falyatakhidhu shariikan aabbihii ilmahaa saaxiiba ka dhigto wain lam yardahu hadduu ku adabtii qaadan waayana falyatakhiduu caduwan ha kula dagaalamo faqaala li abumugiira abumugiira wuxuu igu uhi sheekhi qad aqnaaka allahu ilaahay wuu kaaga filaaday can abiika aabbaha iyo wa akhiika walaalka labadeeda wax ka warinaysay iska ilow qul waxaa tidhahaa xadaanii lmugiira mugiira ii warramay dheh xadiiskiina waa kana qabso axaadiistii waayoo dhan buu usii daayey ijlis fariiso baaraka allaahu calayka ilahay ha ku barakeeye faxadaanii bihi xadiiskaa iyo keyrkiiba uu ii sheegay soo aragtid ya inaga ciyaalkan maxay ka sheekeyn lahayen bayd la tahay allah yciinana waay cabdullaahi ibni axmed ibnu xambal wuxuu leeyahay axmed ibnu xambal baa dhalay lamaa samica yaxya ibnu akham min ibni mubaarak yaxya ibnu lakham nin la odhan jiray oo culimadii xadiiska markii dambe ka mid noqday ayaa waxa uu ka maqlay cabdulahi bn- cabdullaahi bnu mubaarak isagoo sakiiroo yar aabbahay baa xal- xalqadaa la keenay sheekhii baa xadiiska ka qaatay waa la jaribo waa la arkay inuu nin xadiiska xifdinaya yahay fa qaala marka aabbihii muxuu sameeyey wa kaana sakiiran ninkaasina markuu cabdullahi bnu mubaarak wax ka maqlay wuu yara aabbihii muxuu sameeyey markii la yidhi inankaaga cabdullahi mubaarak buu wax ka maqlo maanta wax ka soo dhegaystay sanaca abuuhu طacaaman aabbihii cuntuu sameeyey casuumad wadaca naasa dadkii oo dhan buu u yeray uma qaala wuxuu yidhi ishhaduu dadow markhaati ka ahaada ana haada ina- inankaygaasi samica min ibni mubaarak cabdillaahi ibni mubaarak almarwasi inuu wax ka maqlay wahuwa sakiirun isagoo yar hadhow inaanu muran gelin buu rabaa oo la odhan nin culimmada xadiiska aanay odhan ninkaasi sheekhaa wax ka wariyey waxba kama maqlin muxuu wax ka wariyaa ya cilalka xadiista lagu soo saaray ka mid tahay cabdullaahi mubaarak muxuu ahaa wuxuu ahaa caalim ilaahay uu jamciyey cilmigii adduunyo iyo ci- cil- cilmigii xadiiska iyo kii qur'aanka iyo sunnadii nebiga iyo fadaa'il badan waxay culimadu odhan ijtamacat fiihi alfadaa'ilu kullaha wuxuu ahaa nin nin waxa weeyaan hantiilo ah taajir ah waxa weeyaan milyoneer ah waxbixiya mujaahid ah zaahid ah muxadis ah caalim ah markii markuu arkay eh, kh- axad alkhulafa madaxdii muslimiinta nin ka mid ah wuxuu wuxuu isagoo gurigiisii jooga maqlay ma haruun arashiid bu ahaa mise ca- mise mise ninkii la odhan jiray eh, cabdimilik ibn marwan ma garanayo labada midkoodba ayaa waxa uu maqlay guux sawaxan magaaladii ka baxaya dabadeedna daaqaduu furayo meel hoosuu saa uga eegay deedna wuxuu arkay nin la daba guurayo oo magaaladiiba daba socoto markaasuu yihi man haada markaasaa la yidhi hada cabdullahi bin maarak waa cabdullahi bin maarak markaasaa gabadhiisi baa la eegeysa ya marwadii madaxweynaha markaase waxay tiri ma taqaanaa waxay tiri sheekh ruma kuu sheegaa daaka su'dadun alxaq madaxtinimadii xaq ahayd waa taas adiga taadoo dadka jeedal baad ku kaxaynaysaa bay tiri dadku waxay ka baqayaan hubkaaga iyo ciidankaaga laakiin ninkaasi dadku iyagaa iska daba guuraya dawaaciyatan marka baashii rasmiga ahayd ninkaas haya bay tiri Le- tii rasmiga ahayd ma haysid adu waana xaqiiqadana waa caynkaas ayib waxa ugu fiican ee awlaadda la baro markay yaryar yihiin waxa weeyaan in la fahansiiyo towxiidka iyo iimaanka tahaarada cibaadaadka in la baro oo lagula dadaalo weeye ilmaha marka wax la baraayo waxay culimmadu idhaahdeen waa in lagula dadaalo waa in lagula dadaalo in tadaruj wax loo baro tadaruj in wax loo baro oo in yar in yar loo baro sidaynu sheegnay xasan albasri iyo qataadiya naafici waata laga wariyey alxifdu fi siqar kanaqshi cala alxajar sidaa awgeed baa zuhri waxa uu yidhi maxamed ibnu shihaab azuhri waxa uu yihi man talaba alxad- eh, cilma jumlatan faatahu jumla ninka cilmiga dhammaantii mar wada qaaday israha dhammaantii wuu waaya wa inamaa yudraku alcilmu xadiiثun waxadiiثan cilmiga laakiin in yar in yar baa loo doonaayo dabeedna waa la isu geegeeya waa la isku dara Ah. sidaasaanay ay ahaayeen waxa weeyaan ah, culimmadu saas ay kula dadaali jireen bacdu salaf waxaa laga sheegay masale cajiiba inay awlaaddooda si ay ugu dhiiri geliyaan inay cilmigii iyo diintii iyo towxiidkii iyo qur-aanka ay xifdiyaan waxaa laga sheegay masaa'il cajaa'ib masaa-isha cajaa'ibka laga sheegay waxaa ka mid ah ibraahim ibnu aadam wuxuu yidhi waxay awlaaddooda la doonayeen inay daa- inay gaadhaan manaasil fiican oo sare oo khayr badan waxau ihi qaala lii abi ibraahim ibnu aadam baa wuxuu leeyahy aabbahay wuxuu igu yidhi yaa bunaya utlub ilxadiida xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam raadi oo soo xifdi oo soo baro fakulamaa samicta xadiidan mar kastaad hal xadiis maqasho waxafidta wa aad xifdido falaka dirhamun hal dirham baan ku siinaya maalinta dad boqol xadiis soo xifdido maxaan ku siinayaa jaa'isad waxaan kuu siinaya boqol dirham haddaad hal soo xifdidana hal unbaan jaa'isad kuu siinaya fatalabtu alxadiisa calaa hada buu leey sidaasaan xadiiska ku dalbayo dee markii dambena waxaan fahmay inay diin tahay oo dabadeedna ikhlaaskii iyo aan kula dadaalay niyadeydii inaan wanaajiyo laakiin aabbii muxuu taa u sameynayay ma inuu ikhlaaskiisa kharibo wuxuu u sameynayay inuu ku booriyo uguna icaaneeyo inuu cilmigaas barto ayuu kula dadaalayay bal hadda hooyadan dhegeyso maxamed ibnuqaasim ibnu khalaad wuxuu leeyahay kaana alawqasu awqas ninkii la odhan jiray wuxuu ahaa qasiiran nin gaaban damiiman foolxun qabiixan ayuu ahaa faqaalat lahu ummu hooyadiiba waxay ku tiri wa kaanat caaqilatan gabadh caqli badan bay ahayd islaanta dhashay waxay tiri yaa bunaya inankaygiyow inaka khuliqta khilqatan laa tasluxu limucaasharati alfityaan waxa ilaahay uu ku abuuray abuur waxa weeyaan aan aanad dadka dhex geli karin oo laga yaabo in lagugu dhibo oo lagugu caayo oo lagugu aflagaadeeyo waxaad bedeli kartana maaha facalayka bidiini diin baro facalayka bialabi اlcilmi cilmiga alab fainahu cilmigu yutimu wuxuu dhammaystiraa annaqiisata qofku waxa yani naqiisa nuqsaanta qofka ku sugan iyo waxa weeyaan dhinaanta fainahu yutimu wuxuu dhammaystiraa tiraa annaqiisata dhinaanta wayarfacu wuxuu cilmigu kor yeelaa alkhasiisata xumaanta qaala wuxuu ihi fanafacanii allahu biqowliha wa tacalamtu lfikha baan bartay fasirtu qaadiyan qaadi min qudaati lmuslimiin baan noqday cilmiga loo soo doonto ma aragta maalik ibn anas wuxuu yidhi hooyado waxay igu tidhi idhab faktub ilcilma orod oo qultu qultu liummi anaa waxaan hooyada ku yidhi buu ihi adhabu faaktub ilcilma hooyo aan tago oo aan cilmi soo barto faqaalat lii ummi hooyade waxay igu tihi tacaal kaalay falbas liba falbas liba hiyaab alculamaa uma adhab faktub horta dharkan dhig aad xidhan tahay oo dhar culima culimadu dhar bay leeyihin gaare dharkii culimada xidho kadibna orado cilmi doon markaase dharkii culimada ii xidhay way ii cumaamaday dhar wanaagsan bay ii xidhay dabeedna imaamu maalik bay waxay u geysay rabiica iyo culimadii lamidka ahaa ayay u geysay qofka culimadu waxay dhahaan ilmihiisa ka arka inuu najaabo maskax badnaan iyo fahan qofka ka arka laakiin ilmaha ka arka inuu mararka qaarkood ilmuhu waxyaabaha qaarkood aanu ku dhiiranayn ama caajisu yahay ilmihiisa waa inuu ku qasbo cilmiga oo uu kula dadaalo waa inagii soo marnay cabdillahi bnu cabaas oo leh cikrimo leh cabdillahi bnu cabaas lugtuiga iga xidhi jiray si uu cilmiga iyo qur-aanka iyo sunnada ii baro sufyaan athawri waxaa laga wariyey inuu yidhi yanbagii lirajuli qofka waxa u habboon an yukriha waladahu calaa alab calaa talabi alxadiid inuu ilmihiisa ku qasbo inuu cilmiga raadiyo yquulu wuxuu leeyahay sufyaan fainahu mas-uulu canhu waa lagu weydiinaya maalinta yom alqiyama marka cilmigii ku qasab oo waxa weeyaan ugu icaane ilaa iyo uu cajsigu uu ka ba-ayo culimadu waxay dhaheen ilmaha cilmiga lagula dadaalayo waa in adabta cilmiga la baro waa in adabta cilmiga la baro ya maalik ibnu anas baa wuxuu leeyahay inan quraysh ka mid aan arkay markaasaan waxaan ku yidhi uri yaa bna akhi inankii walaalkayaw tacalam iladaba adabka baro qabla an tatacalama alcilma inta aanad cilmiga baranin ya ibraahim ibnu xabiib ibnu shahiid ayaa wuxuu leeya aabbahay wuxuu igu yidhi yaa bunaya inankaygiyow i'ti lfuqahaa'a waalculamaa culamadiiyo fuqahada majaalistooda tag wa tacalam minhum wax ka baro wakhud min adabihim adabtooda soo qaado iyo wa akhlaaqihim akhlaaqdooda iyo wa hadyihim dhaqankooda faina dalika kaasaa axabu ilaya aan ka jecelahay laka min kaiiri min alxadiis cilmi badan iyo xadiis badan inaad wariso waxaa ka fiican inaad hadyigoodi iyo dhaqankoodi iyo samtigoodi iyo alla kacabsigoodii aada soo qaado ayib xadiisku waxyaabuhiina tusinayo waxaa ka mid a inay in khidmatu sakiir lilkabiir in ilmuhu qofka ka weyn uu u shaqeeyo waxa weeyaan ama caalimo ha ahaado ama waalidkii ha ahaado ama qof marti ha ahaado iyo inay sharaf tahay waxaa kaloo ku sugan xadiiska cidamka iyo weynida ay leedahay iyo ahmiyadda ay leedahay ducaada loo duceeyo sibyaanta iyo waxa weyaan awlaadda iyo nafcigay leedahay waxaanaad ka dareemi kartaa ducadu nebigu cabdullahi bnu cabaas u duceeyey iyo cabdullahi bnu cabaas ilaahay caza wajal siduu ducada ugu anfacay ee uu kor ugu yeelay waxaa laga qaadanaya kale xadiiska sida riwaayaadkiisa qaarkood aynu sheegnay inay bannaan tahay ilmo yar intaa ilmaha intaad qaaddo inaad laabtaada geliso inay bannaan tahay adigoo shafaqo iyo raxmad iyo naxariis ay kaa tahay waayay su-aal ma bannaan tahay hablaa in la baro wax qoridda iyo kitaabada ya mise cilmiga kaluun baa la barayaayo waxyaabaha qaarkood waa laga ilaalinaya ya salafka camalkoodii iyo hadyigoodii wuxuu ahaa in habla la baro kitaabada iyo qoraalka daliilkeeduna waxa uu yahay waxay tihi shifaa bintu cabdallah radia allahu canha dakhala caleyhi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waana cinda xafsa anoo xafsa la joogo nebi maxamed iisoo gal faqaala lii faqaala lii wuxuu igu yidhi alaa tucalimiina haadihi ruqyat namla kamaa callamtiha alkitaaba miyaad gabadhan bartid xabsuu sheegaya nebigu alayh salatu salaam ruqyada la ydhaha ruqyat namla kamaa callamtihaa sidaad u bartay alkitaabata qoraalkaba abu daawuud iyo axmed baa wariyey waana xadiis saxiix ah ruqyat namlana waxa weeyaan waa waa waa wax lagu daweeyo quruux la yidhaahdo quruux ka soo baxda labada dhinac ama nabaro labada dhinac ka soo baxa waana daa-un macruuf bay yidhahen culimadu waa dawa waa xanuun la yaqaano aydan waxaa sugan iyaduna sidoo kale caaisha radia allahu tacaala canha caaisha bintu talxa waxay leedahay caaishaan ku idhi anigoo gurigeeda joogoo gurigeeda ku korayo i karinayso ayaa ayaa waxaan ku idhi caaishaay yaa khaala haadaa kitaabu fulaanin wahadiyatu habaryaray kitaabkan hebel baa soo diray hadiyaddanna wuu soo raaciyey markaase waxay igu tiri ayay tidhi caaisha radi allahu canha ay bunaya faajiibiihi wa ahiibiihi kitaabka iyo qoraalka uu soo qorayna uga jawaab hadiyadna u dir fain lam yakun cindaka hawaabun waxaad ugu abaalgudda haddaanad haynin acطaytuka waan ku siini faqaalat waxay tihi fatucطiinii way isiin jirtay oo waxa weeyaan waan deedna u diri jiray adab mufradku ku wariye bukhaari taana waxay ku tusinaysaa caaisha radi allahu canha ilmaha gurigeeda ku koray ee caaishata bintu طalxa inay kitaabada bartay iyo waxa weeyaan shay jaa-isana ayuu arkaysay ama xadiiska la sheegay ee nebiga laga wariyey xaakim iyo dabaraaniyo in ay wariyeen nebigu inuu nebigu yidhi laa tunziluhuna alguraf dumarka fooqa yani waxa weeyaan ha dejinina bandarada dhaadheer iyo fooqaq walaa tucallimuuhuna alkitaaba kitaabadana ha barina wacallimuuhuna almiqzala waxaa bartaan sida dharka loo talo iyo wasuurat nuur xadiiskaasi waynu sheegnay warkiisa maxaynu ku sheegnay inuu maxay yahay nacam yowma an takalamna can esh yaa ii sheegaya xadiiskaa meshanu kusoo marnay dee waraadkeennii hore waxba lagama haya soo ma waxaynu ku soo marnay dowradeynu ku dhigannay tafsiiru suurati nuur waxaanaynu sheegnay inuu xadiiskaasi yahay xadiis daciifun jiddan ah haddaanu mawduucba ahayn waxay dhex fadhiya nin la yadhaha sanadkiisa maxamed ibnu ibraahim ashaami ay culimadu yidhaaheen kadaabun yadacu alxadiis beenaale nebiga been badan ka sheegay wayan bay culimadu yidhahen sala allahu alayh wasalam marka masaladaasina waa sidaas waaya alxadiisu saadis xadiiska lixaad can umi qaysin waxaa laga wariyay bintu mixsan radia allahu canha xukmu bowl sibyaan halkan dee waxaynu idhi axaadiistani mawaadiic badan oo awlaadda ku saabsan ayay ku saabsanta marka bal aynu eegno xadiiskan masaladu ku saabsan yahi umu qays bintu mixsan radi allahu canha waxay leedahay annaha atat bibnin lahaa sagiir inan yar bay u keentay annaha iyado atat waxay ula timi waxay la timi bibnin inan oo lahaa iyadoo u sugnaaday oo sagiirin yar ayay nebiga u keento lam yakul iطacaama cunto aan cunin ilaa rasuulilahi sal ly slm rsulka ilah ayay ula timi faajlasahu rasuulu lahi sal alla alay slm fii xijri markaasuu nebigu ilmihii dhabtiisa ku fadhiisiyey fabaala ilmihii wuxuu ku kaajay calaa thawbihi nebiga maradiisii fadacaa nebigu wuxuu dalbaday bimaa'in biyo fanadaxahu waa ku shubay walam yaqsilhu muu maydhin xadiiskan waxa wariyey bukhaari iyo muslim waa mima rawahu sheikhaan bukhaari iyo muslim baa wariyey nasaa-i iyo abu daauud iyo tirmidi iyowaxa jirta nasaa-i iyo abu daauud iyo ibnu maaja iyo ibnu khuseymana waa wariyeen iyo culimo kale waa wariyeen xadiiskan bukhaari iyo muslim nasaa-i iyo abu daauud ayib xadiisku waxa uu ku tusinayaa in horta awalan waxyaabuhu xadiisku ku tusinaya waxaa ka mid ah ee axkaamta ah in ilmaha ghulaamka ilmaha ninka yani in ilmaha yar ee ninka ah in waxa weeyaan lagu rushay haddii uu ku kaajo dhabtaada inaad dhabta ku qaban karto od haddii dhabta aad ku qabato oo ilmaha yari uu dhabtaada ku kaajo dakarna uu yahay oo uu waxa weeyaan uu yahay in aad sida aad u daahiranaysa ay tahay inaad kaadidiisa biyo raaciso oo aada biyo ku shubto ayib culimadu waxay idhahdeen waxay ku tusinaysaa taasi farqi inuu u dhaxeeyo ilmaha ragga ah kaadidiisa iyo ilmaha yani waxa weeya iyo inanta inanka iyo inanta inuu farqi u dhaxeeyo daahirinta kaadidooda la daahirinayo labada way bannaan tahay in dhabta lagu qabto laakiin haddii kaadidooda daahirinteedu xukunaan way kala duwantay oo maxay ku kala duwantahy abisamxi waxa uu yidhi radia allahu canhu saxaabiga la idhaha kuntu akhdumu nabiya sala allah aleyh wasalam nebi maxamed baan u shaqaynayey ayaan ahaa mid u shaqeeya fa utiya bixasanin aw xuseynin radia allahu canhuma markaasaa waxaa la keenay xasan iyo xuseen midkood fabaala calaa sadrihi nebiga ayuu laabta kaga kaajay fa ji'tu dabeedna waan imi aqsiluhu anoo doonaya inaan maydho fa qaala nebigu wuxuu ihi yuqsalu min bowli iljaariya waa la maydhayaa inanta kaadideeda waa la maydhayaa wa yurashu min bowli alghulaam ilmaha inanka kaadidiisana waxaa la raacinayaa biyo oo lagu shubaya bu nebigu aleyh isalaatu wasalaam idan waxa weeyaan sunnadu sidaa ay tusisay labadaasi way kala duwan yihiin daahirinteedu labaduba waa nijaas masalada fahan ha u malaynin in marka la yidhi ilmaha inanka kaadidiisa biyaa la raacinayaa ha u malaynin inay macnaheedu tahay inaanay kaayuusu nijaas ahayn waa nijaas laakiin labadaba labaduba waa nijaas laakiin nijaastooda daahirintooda ayaa sharcigu kala sa sharcigu kala ar farciyey sharcigu wuxuu kala farqiyey tahiirka xagga tahiirkay ku kala duwan yihin laakiin xaggay iskaga mid yihin xagga inuu mid walba yahay maxay nijaas idan bawluljaariya waa la meerayaa bawlulghulaamna biyo ayaa la raacinaya ayib waana sidaas sunnadu ay ku sugan tahay laakiin bawlulghulaam marka ilma inanka kaadidiisa biyaa la raacinayo laba shardi baa ku xidhan labada shardi qaado labada shardi waxa weeyaan an yakuna an yakuuna sabiyan waa inuu sabi yahay dakar ah ayib an yakuuna radiican lam yakul iطacaam waa inuu yahay radiic ama mid naas nuugaya oo aan cunto cunin aan cunto cunin maxaa looga jeeda ikhwaani cunto aan caana ahayn aan cunto u qaadanin wey cunto aan caanaha naaska uu ka jaqaya ama la siinaya ahayn waa inaanu cunto u qaadanin maxaa meesha laga saaraya hadduu ilmihii cuntadiisa ay tahay waxaan caan ahayn walow radiic ba ahaado isagoo la naas nuujinaya naaskii laga gooyey cuntooyin kalea la siiyaa marka khudaar baa loo sameeyaa oo la ysugu dardaraa cuntooyin la sameeyey oo diyaarsan baa la ysugu dardaraayoo la siiyaa ma garatay haadaa wuxuu noqonayaa kol hadduu cuntaan caan ahayn ku kaftoomayo wuxuu noqonayaa mid qadiyadan ka baxa an yakuuna radiican lam yakul iطacaam lam yakul iطacaam waxa weeye cunto aan ahayn caanahaas ma cunin si istiqlaal ah oo uu ku kaaftoomayo uma cunin ma aha inuu isagu cuno ee haddii la siiyo oo waxa weeyaan cuntaan caan ahayn cunto looga dhigo dee wuu ka baxayaa shardiga waadix ya ikhwaan si awgeed maxaa xadiiska ku taalla nebiga waxay ula timi annaha iyadoo atat waxay la timi bibnin lahaa umu qays ilmo ay dhashay oo sakiiran yar oo lam yakul iطacaam ilaa rasuuli ilahi bay u keentay sala allah alay wasalam faajlasahu nebigu wuxuu ku fadhiisiiyey rasul la sl fii xijrihi marka shardigaasi waa muctabara waad ilaalinaysa hada shar waa shard muctabara lam yakul iطacaam waa say culimadu sheegeen cali bn abi aalib biisnaadin saxiix waxaa kaga sugan inuu yihi yuqsalu min bowli ljaariya wayundaxu min bowli lghilaam maa lam yacam intaanu cunto kala cunin isnaadkiisuna waa saxiix qataada wuxuu ihi haadaa maa lam yacama marka sidaa loo kala farqiyey labada awlaada kaadidoodii daahirintoodii waa marka aanay cunto kala cunin ee labadooduba ay jaqayaan naas laakiin haddii fa idaa acima hadday cunto kala cunaan gusila jamiican waa la meeraya waa mafhum sooma hadalkaas wasila jamiican ayib idan sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam sida ay u kala farqisay baa sax ah culimada qaarkood oo mutaakhiriinta ka mid ah oo waxa weeyaan yidhi lama kala farqinaya waa isku xukun warkoodu sax maaha axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay khilaafsan tahay axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay khilaafsan tahay waxau yihi isxaaq bnu raahuya madat isunatu min rasuuli illah bian yurasha bowlu sabiyi aladi lam yadcam iطacaam wayuqsalu bowlu ljaariya tacimat aw lam tatcam qaala wacalى dalika kana ahlu اlcilmi min aلصaxaabati waman bacdahum qaala walam yusmac can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam walaa can man bacdahu ila zamani الtaabiciin ana axada sawa bayna bowli اlgulaami wاljaariya maanu maqal nebiga calayh الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ilaa zamankii taabiciinta wax axaadiistaa khilaafay oo yihi labadoodu way siman yihiin ayib sababta loo kala farqiyey maxay tahy sababta loo kala farqiyey maxay tahy culamada qayba waxbay sheeyani masaa'il bay sheegeen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xikmadda ku jirta ama qaabka sababta loo kala farqiye sharcigu ele laba shay oo isku mid ama kala farqiye waxa weeye bowl lghulaam yatataayar wayantashiru haahuna huna ilmaha inanka kaadidiisu way faafaysaa oo meel badan inay gaadhaa laga yaabaa fayashuqu qasluhu dabadeedna waxa weeyaan way adkaanaysaa in la maydho dhulkaasoo dhan wa bowlu ljaariyati yaqacu fii mawdicin waaxid jaariyada iyo inantana kaadideedu meel keliya ku dhacaysaa waanay xagga khifada iyo fudaydkana iyada ayaa ka fudud kaadida inanka waxaa kale culimada qaarkood yidhaahdeen xikmaddu sidaas maaha xikmada ku jirta waxa weeye nufuustu waxay jecel yihiin dadka badankoodu waxay jecel yihiin sida uu sheegay xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi aqwa dalik cilalka la sheegay ama xikamka la sheegay waxaa ugu qawisan in la yidhaahdo ina anufuusa aclaqu bidukuuri minha bilinaas nufuustu ama dadka badankoodu caruurta raggaa bay jecel yihiin ee inamada ah ya dabeedna aad baa loo qaadqaadaa oo qofkii soo gaadhaaba wuu qaadaya marka haddii la yidhaha waa la maydhaya kaadidiisa dee mashaqo badan baa ka dhalanaysa xafaayadeedna waqtigaa may jirin sheekh xafaayadeed loo xidhaana waqtigaa may jirin ma garata ya dabadeedna waxaa imanaysaa mashaqo badan oo dadkii o dham inay maaragtay ku dhib mutaan sida awgeed baa sharcigu u takfifiyey sawaan calimna alxikma aw lam naclam ama xikmadda aynu ogaano ama yaynaynu ogaanin kol haddii ilaah iyo rasuulkiisu kala farqiyeen ish qowlunaa samicnaa waatacna sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yihi shardi maaha inaad xikamka sharciga oo dhan fahanto laakiin waxaa shardiya in markay ku soo gaadho aada qaadato oo aada ateecdo waay haddii ilmaha aynu arki doonaaye timir afka loo geliyo ama malab dawo loo siiyo ya isagoo ilmo yaroo radiica ama caanaha loogu daro ma wuxuu noqonayaa ilmo cunto cunay laabay culimadu dhaheen taa ku noqon maayo ilmo cunto cunay cuntada aan caana ahayne laleeyahay hadduu cuno xukunka kaadidiisu way isbedelaysaa waa la maydhaya waa cunto uu kaga kaaftoomaya caano marka la siiyo oo aan caan ahayn waayahay si awgeed ba ibnu qudaama wuxuu uhi ilmaha wixii dawo loo siiyo ama tabaruk iyo baraka loo siiyo ama wax weeyaan dawo loo siiyo ama casal ha noqoto ama wax kale ha noqote laguma tirinayo inuu ilmo noqday cuntadii cunay inuu noqday laguma tirinayo waayahay masala halkan jirta masaladaasi waxay tahay ilmo yar baa kugu kaaji dabadeedna waad iska daahirsay kaadidiisii weysadii aad qabtay haddaad weyse qabtay may kaa jabaysaa nacam may kaama jabayso ayib masalo kale hooyaa waxay tiri ilmaheedii u maydh dabadeedna waxay taabatay ilmaheeda xubintiisii taranka weysadeedii miyay jabaysaa mise ma jabayso masaladaa culimadu isku khilaafsan yihiin khilaafkeeduna wuxuu ku dhisan yahay axaadiista masalada ku soo aroortay ayuu ku dhisan yahay sidaa awgeed ayaa culimada qaarkood waxay idhaahdeen haddii qofku uu ilmo uu dhalay uu u maydho oo uu cawradiisa taabto isagoon wax ka xigaa jirin waa inuu waxa weeyaan weysaysto waxayna u daliishadeen axaadiista ku soo aroortay man masa dakarahu falyatawada iyo man masa farjahu falyatawada waxaana culimmadu idhaahdeen qofka haddii la yidhi xubintaadii haddii aad taabato ka weysayso xubin dad kale hadduu taabtanay iyana waa la mid saasay culimadu idhahdeen marka ixtiyaadku wuxuu ku jiraa in laga weysaysto ayuu ixtiyaad ku jiraa waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa in wax weeyaan qofku ilmaa dhabta uu saari karo waayo ilmu hadduu ragaya garta ilmu hadday inan tahay dhabta ma la saari karaa iyana waa la mid ha saxaabada rasulka sal allahu alay wasalam iyo culimo badanba way ka sugan tahay xadiiska ibnu xajar wuxuu yihi fawaaidda aan la sheegine ku sugan xadiiska waxaa ka mid a aan ka maaragtay annadbu ilaa xusni lmacaasharati watawaadic warifqi bisigaar caruurta iyo nebigu siduu siduu mutawaadica u ahaa caruurta nebigu isugu dhuldhigaayey ee uu mucaasharada wanaagsan uu kula dhaqmaayey iyo rifqiga uu iyaga u naxariisanay taxniiku lmawluud watabaruk biahli lfadl in ilmaha yaree dhasha timir loo waxa weeyaan dhanxanaga loo dhigi karo ama malab iyo in ahlulcilmiga loo geyn karo oo waxa weeyaan laga dalban karo inay ama u duceeyaan iyo wixii lamid a taxniiguna waynu arki doonaa nebiga miyuu ku gaara mise kuma garahayn xamlu alatfaali ilayhim in caruurtii iyaga loo geeyo oo ahlulcilmiga markay dhashaan loo geeyo oo laydhaa u duceeya iyadana waa laga qaadanaya wallahu subxana wa tacala axkum wabillahi altawfiiq wasubxaanaka allahuma wabixamdik laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk